gudoomiyaha degmada howlwadaaga ee gobolka banaadir mudane bashiir cabdi maxamed ayaa dhagax dhigay wado jaay ah oo laga hirgelinayo waaxda sayidka laanta onkod taasi oo muhiim u ah isu socodka bulshada iyo gaadiidka gudoomiyaha degmada ayaa sidoo kale kormeeray wadooyinka lagu sameynayo furista iyo dib u dhiska asigoona shacabka ugu baaqay in ay furaan wadooyinka sidoo kalena ay ilaaliyaan bilicda degmada si loo gaaro qorshaha horumarinta degmada howlwadaaga mudane bashiir cabdi maxamed gudoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey muhiimada wadadan waxaan rabnaa munaasabadan dhagaxdhigga aan isugu nimiday waaxda sayidka laanteeda onkod inaan saaka waddadan dhagax dhigna ayaan munaasabadan u qabannay oon idinku yeernay idaacadaha waxaan rabnaa insha allahu tacaala haddii ilaah raalli ka noqdo tan keliya ma ahaan doonto ilaa toban waddo ayaan hadda diyaarinnay oo dhagaxdhiggaanu saaka oo kow yahay asagaas lagu wada dhagax dhiga insha allahu tacaala haddii ilaah raalli ka noqdo waxaan nagala shaqayn doona shirkadda sahal oon iskaashan doona haddii ilaah raalli ka asal aa nagala shaqayn doonto insha allahu tacaala haddii ilaah raalli ka noqdo iskaashan doonaa waxaan rabnaa maadaama degmada holwadaag lagu magacaabo rugta ganacsiga ee degmooyinka haddana in waddooyinkoodu saa noqdaan ma aqbali karno in guryo dabaqyaa inta laga dhiso kiraa loola'yaha la yidhahdana ma aqbali karno waddala'aan awgeed waxaan rabnaa bulshada reer holwadaagna u sheegaynaa insha allahu tacaala saaka laga bilaabo inaan waddooyinkaas shaqadoodii bilaawnay cid kastana laga rabo insha allahu tacaala inay maamulka la shaqayso cid walba waxaan ka rabnaa inay isxilqaanto cid walba waxaan ka rabnaa inay nagala qayb qaadato bilic soo celinta degmada iyo nadiifinta waddooyinka iyo dhismaha waddooyinka haddii ilaa raal ka noqdo insha allahu tacaala innagoo maamulkaa isku duuban iyo bulshadeenna isku duuban waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ka soo baxno shaqadii naloo igmaday guddoomiyaha gobolka oo ogtihiin dhowr mar asoo idaacadaha ka hadla oo wadooyinka la furale oo wadooyinka la dhisale oo bilicda ka hadla oo nadaafadda ka hadla maamulka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo wadooyinka degmadaasi si sare loogu qaado bilicda muqdisho